aaga laga ceshado ninkii faqiirnimadi ku laabana ilaa wixiisu waa zake zake wey wuxuu ku faqri baaray marka zakada ayada hadii laga kala ceshado la ninkii waa faqiir faqiirnimadii uu ka baxay meeshiisii uu ku laabana laakiin waxaan zake ahayn hadduu ku faqri beelo aw maata daaficu ninkii dhintay ninkii wax dhiibay uu dhinto aw naqasa maaluhu xoolihiisi uu nusqaamo biakara min can inisaabi nisaabkii uu ka nusqaamo biakara wax ka badan min almucajali kii la dedeji walow bibeecinba ha ahaato lam yaqac ilmucajalu shayga la dedejiya dhici maayo can zakaati zakadii ka dhici maayo zakadan waxaa lagaa rabaa inuu ninkii ahlu wujuub yahay oo nool yahay zakadii xoolihii inay nisaabkii weli yihiin midka faqiirka ah oo xoolaha la siiyey inuu weli faqiir yahay xoolihii mudanahayo intaas markuu isla helo neefkan lasii hormariyay zaka u dhaca laakiin faqiirkii aa dhintay ninkii xoolaha lahaaba asagu maanta ahlu wujuubkiiba waa ka wareega xoolihii cid kale ayuu u wareegay gacantiisaba waa ka baxeenba xoolihiiba nusqaan baa ku dhacday oo afartan ari hay ahaayeen nisaabkii bay hoos uga degeen laakiin waxay nisaabka hoosta uga tegeen waajibkii waa inay aysa ka badna ay ka badan yihiin ee afartan neef ayuu afartan iyo laba afartan iyo saddex buu lahaa hal neef uu ninkan sii siiyey hadda waxay tageen soddon iyo sagaal haddii neefkaa lagu daro afartankii waayi bardul neef waa ku waajibi lahaa soo ma neef waa ku waajibi lahay afartan iyo sagaal soddon iyo sagaal iyo neefka ninkii la siiya hadii laisku daro afartan bay noqon laha neef waa laga bixin lahaa taas waxa weeye sakadii waa u dhici kara laakiin haddii soddon iyo sideed ay tagaanoo xataa haddii kaas lagu soo daro nisaab gaari maayo xoolaha ninkaan qaadanaya maxay noqona zake ma noqon karaa maxaa yeele ninkaa xoolihiisa zakaba kuma waajibto ninkaa xoolihiisa zake kuma waajibto markaas shayga la dedejiyey oo neefka hore loo sii bixiyey zake u dhicma maxaa yeelay zakaba meesha maba taalo xoolihii baas nisaabkii ka nusqaamay ninkii waa dhinto xoolihii cid kalaa dhaxasho haddaa xool cusub loo bilaabahayaa kii faqiirka ahaabaaba dhinto maanta nin wax qaadan kara ma aha marka wuxuu yidhi lam yaqac dhici maayo almucajalu kan la dedejiye can zakaati zakadii u dhici maayo haya zakadii hadduu dhici waayo see leeyahay ma laga soo ceshana wuxuu yidhi wayastariduhu waa soo ceshanaya in bayana hadduu awal u caddeeyey annahu mucajalun zake la dedejiyey inuu yahay neefkan zakadeedii sanadkan aan soo dedejiye wey hadduu saas ugu sheegay ninkaas waa qabaa zakadiis lasii dedejiyay inay too zakadii hadday waajibi weydo xoolaha inuusan yeelana waa garana laakiin qalbigiisu wax ka niyeysto waa iskasi ninkiina neefka waa iska qaba wixiina zake waa noqon waaye marka waxba laga soo ceshin haye haddii laga soo ceshanahayo neefkii waa isdhaldhalay ilmuu dhaldhalay saas waxbuu dhalay neefkii awal caatu ahaa waa cayilay neefku neefkii hore waa ka fiican yahay ninkan gacantiisu sida ku noqday ninkii shaygii waa la siiyey intuu milkigiisa ku jiro uu haystay ayaa waxaana ay soo kordheen ninkii muxuu leeyahy wuxuu yidhi fa in kaana baaqiya neefkii hadduu hadda joogo uusan dhiman raddahu waa celinayaa biziyaadati ziyaadadiisii almuttasilati la xiriir ziyaadadu waa muttasila iyo munfasila mid ka hari karta iyo midaan ka hari karta marka ziyaadadii mutasilada ah oo la xiriirtay waa ku ceshanayaa buu yidhi kasimani cayilkii neefkii waa cayilay awal weyd buu ahaa ziyaadaa meeshii ku jirta laakiin ziyaadadan ziyaada neefka laga reebi kara maaha marka waa ugu celina ziyaadadiisu ku qaada lalmunfasilati tii ka goonayd maya kal waladi ilmihi ilmahay dhashay ilmihii waa kuwa xaggay socdaan ilmihiisu ka reebanaya neefku siiyan intii haddii maanta neefkaani dhiman lahaa ninkaana ayaa laga rabi lahaa oo bedelkiisi uu bixin doonaa uu ka ohan doonaa hadduu neefkii uu dhinto marka neefkan mar hadduu asaga damaantiisa ku jiray wixii nafciihoo ka soo go-a caanihii uu ka maalay wixii hadda ka hor uu ka faa'idaystay wixii saasaa iska qaadana alkharaaju bidamaan waxa soo baxa oo nafciga oo soo baxa ayaa waxay ku xiran yihiin damaanta qofka qabo qofkii haddii maanta shaygaan dhibaata ku dhacda dhibaatadu fuuli lahayd nafciga soo baxana isagaa qaadan alkharaaju bidamaan marka neefkaasi hadduu ziyaado ziyaadada muttasilka waa loogu dara waa loo soo celina midii munfasilana waa la hara wain talifa hadduu neefkii dhintana akhada badalahu bedelkiisii buu qaadanaya neef kale sii baa la leeyahy neefkii aduu maada milkiin waa laguu sheegay zake macajila inuu ahaa zakadii waa u dhici waayey xoolihii baa ka nusqaamay muxuu ahaa zakadii ka nusqaamay xawlkiiba waa isbedelo ninkiibaa dhintay oo dad kalaa dhaxlay xawlkooda hadduu bilaabanayaa oo xoolahooduba zake ma gaaraan waxaa leeyahay neefkii bedelkiisa iska uma yukriju aaniyan mid labaad buu bixinayaa in kaana bisifati lwujuubi wujuubkii sifadiisa hadduu ku sugan yahay neef labaad buu bixinaya ninkii awal neefka uu siiyey waa iska deeqtoomay xooluu helay ama waa iska dhintay neefkii baa loo soo radinayaa isagana haddii mar zake lagu leeyahay neef kaluu iska bixina cid kaloo fuqaraha siiyo isagoo zakadii ka dhici mayso waa laga rabaa uma almukraju kan la bixiyey kalbaaqi calaa milkihi milkigiisa midku baaqiyaho kaluu la midyahay taas maxaa laga rabaa shay neefkan uu bixiyey sidii neef uu leeyay marba haddii loo soo celinayo in loo soo celiyo uu mutay sidii neef asaga uu lahaay oo kale u xisaabsan yahay oo xoolihiisa nisaabkooda waa lagu tirinaya hadduu leeyahay soddon iyo sagaal neef oo neefka markii lagu daro afartan noqonaya nisaabka waa jooga waa laga rabaa ee neefkaasaa iga maqan xoolahay waa soddon iyo sagaal sake laygama rabo ma soconayso neefka aad bixisay marba hadduu kuu soo laabanayo xoolaha wuu ka mid yahay waa lagu xisaabina waa kuu xisaabsanya maadaama aad sooba ceshanaysid uma almukraju kalbaaqi calaa milkihi milkigiisa kii ku baaqiga ahaayoo kaluu la mid yahay xataa low cajala hadduu dejiyo shaatan neef ariya can miatin wacishriina boqol iyo labaatan boqol iyo labaatan mise neef baa laga rabay ilaa kow ku daranto neef baa laga rabay uma wulida lahu saklatun waxar baa loo dhalay lazimahu waxaa ku laazimaya shaatan ukhraa neefka boqol iyo labaatan buu lahaa neef buu ka bixi neefkii zakadii waa u dhici waaye oo zakadii booskeedii waa qaban waaye in loo soo celiyo ayaa lagama maarmaan noqda hadhowtii zakada marka la bixinahayo neefkaasi neef xoolaha ka mida weeye neefkaasi ariga boqol iyo labaatan buu ku ahaa hal waxarihina gadaal bay dhalatay boqol iyo labaatan iyo kow baa la tegay laba neef baa laga rabay laakiin haddii neefkaa laga goyn lahaa hal neefa kaliyaa ku waajibi neefkaas laga goyn maayo xisaabta ugu jira xisaabta ugu jiraa waxarta dhalatay boqol iyo labaatan iyo kow bay ka dhigtay laba neef waa boqol iyo labaatan iyo kow lagu tirinaya neefka uu bixiyey oo sakada u dhici waayey uma almukraju kan la bixiyey kal baaqii kii ku jiray calaa milkihi milkigiisa kii ku haray oo kaluu la mid yahay xataa low cajala hadduu dejiyo shaatan neef ari ah can micatin wacishriina boqol iyo labaatan wuxuu boqol iyo labaatan in haysta hal neefaa ku waajiba neefkii uu dedejiyey neefkiina waa u dhici waaye neefkiina halkaa neef uu dedejiyey uma wulida lahu saklatun waxar baa loo dhalay lazimahu shaatun ukhraa shaato kalea ku laazimaysa neefkaasi xoolo isagu ama ha u dhaco xataa hadduu doono ee zakadii ha noqdo ama yuusan noqonin neef isagu haysto oo kale u lamid yahay inuu dhici waayaa shardiba maaha ee nin buu siiyey isaga wuxuu moodayay hal neef inuu ku waajibahayo waxar baa dhalatay arigii boqol iyo labaatan iyo kow buu noqday haddii taas lagu tiriyo neef kaleu bixin neefkaas zakada uu bixiyey maantaas uu bixiyo kale u xisaabsan ويجوز وحا بنان أن يفرق زكاته زكاة سنو كلا بنفسه نفتي سنو كلا جيب صوبه أو بوكيل وكيل سنو كلا جيب وكيله إذا خرب بحي زكاة ويجوز وحا بنان أن يدفعها إلى الإمام إمام كينو ديب وهو كاس أنا أفضل فضل بدن سي وحي ورب هالمال الله قوبه مساكين تلا ترى قوبه مدول وحو قارن كرالسي ilaa an yakuuna jaa'iran inuu yahay jawrow inuu imaam jaa'ira yahay maahane oo fatafriiqu binafsi inuu asagoo kala bixiyo afdalu fadli badan ninkan waa imaam jaa'ir xoolahaba inuu dhugiska siiyaa suuragala marka inuu asagu bixiyo ayaa fiican laakiin hadduu ciidan soo diro yidhaa zakada ka soo qaado waa la siiyan wayundabu lilfaqiiri faqiirkii waxaa loo sunneeyaa iyo wasaaci ninka zakada bixinaya ama faqiir buu siinaya ama saacigi ninkii dowladdu soo dirtuu siinaya sooma kuwaas marka xoolaha gacanta loo saaro waxaa loo sunnay an yadcuwa inuu duceeyo lilmucdi kiisii ninkaan zakada bixiyay inuu duceeyo sidii hadii nabigaba sal allahu alay wasalam ugu allahuma salli calaa aali abi awfa siduu ugu ducan jiray inuu فيقول وحول لي أجرك الله الله كأجر سي فيما أعطيت وحبس وبارك لك الله كبرك فيما أبقيت وحالحت وجعله الله كأجر لك ظهورا ظاهرا الله كأجر زكاة والظهور وشحيك وحسيك الربيع والله سبحانه وتعالى أي ويجوز أن يفرق بزكاته مئة ومن شرط الإجزاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن شرط الإجزاء النية قدتان كالزكاة أي قدو شروط دي دوحة كم النية أعماشي وكم تهلية النية كما مارنتو إنما الأعمال بالنيات haye see u niyeysanahay goormuu niyeysanahay fayanwi waa niyeysanahay cinda dafci markuu dhiibahayo ilal faqiiri faqiirka uu dhiibahay oo qalbiga wuxuu ku qabsanahayaa inay zaka tahay zakadii maalkiisa inay tahay qalbiga ku qabana afka inuu uga sheegaa shardi maaha aw ilal wakiili wakiilkii markuu u dhiibahayo wuxuu niyeysanahayaa ana haadaa haadihi zakaatu maali lacagtaani waa maalkayga zakadiisa saasuu qalbiga ka niyeysanay afka inuu ka sheego looma shardi inuu ninkan u sheegay inay zaka tahay looma shardi qalbigu ka niyeysanahay inay zakadiisa maalkiisii tahay waa siina faidaa nawaa hadduu niyeysto almaaliku maaligii ninbuu wakiishay ninkaasuu zakadii wuxuu rabaa inuu ka bixiyo kala geegeeyo markuu wakiilkii u dhiibahayuu niyeystay lam tajib niyatulwakiili wakiilka niyadiisu waajibi mayso cinda dafci markuu dhiibahay oo maaliga niyadiisii markuu wakiilka u niibahay waxaan inay zaka yihiin uu niyeystay intaasaa ku filan waa ku filan wayundabu lilimaami imaamka waxaa loo sunneeya an yabcaa inuu diro caamilan nin oo caamil inuu diro caamilkaas waa ninka zakada madaxda ka ah musliman muslima gaal zake shaqa kuma leh haddee caamilkaasna sidii nebigu sal allahu caleyh wasalam cumaasha u diri jiray weeye xuran xur ah addoon haddii uu yahay addoonnimadaasaa reed ku yeelan karta ama ninkii lahaabaaba meel hadduu raba iskaga adeegsanaya ama dadkiibaa waxay u arkahayaan nuqsaan ka arkahaya cadlan caadil ah hadduusan caadil ahayn zakadaasi waxaasuu isdabamarsiin doonaa faqiihan fi zakaati zakadana faqiih ku ah baabka zakada waa inuu yaqaana oo ninka waxaa laga yaabaa inuu baab baababka ka midana yaqaan baab kalena uusan aqoon hebel faraa'idku faa'iq ku yahay hebel baabu salaat ninkan baabu zakaat inuu yaqaanaa laga zakada loo dira maxaa shaqadiisu zakay ku dhisan tahay zakadaas hadduusan aqoon waxa uu soo qaadi doono iyo waxa uu dadka uga soo tegi doono waxbaa iskaga darbi doono marka waa inuu baabu zakaat faqiih ku yahoo yaqaanow غير هاشمي ومطلبي هاشم iyo muطalib mid loo nisbeeyey waa inuusan ahayn qaraabadii nebiga sal allahu caleyh wasalam zakada inay qaataan mamnuuca ka ahayd waa inuusan ka mid ahayn oo abu raafic markuu dalbay in sakada shaqo looga diro nebiga sal allahu aleh wasalam waa ka reeba wuxuu yidhi nooma bannaano annaga isaguna mawaalidii bani haashim buu ka mid ahay marka bani haashimkii dhaladka ahaa iyo kuwa mawaalidaha midna looma ogol dadkay xoreeyeen ninkaas caamil laga dhigi mahayo maxaa yeele caamilkii hadhowtay zakada inuu wax ka qaato ayay noqonaysaa zakadana ayagu waxba kama qaataan ويجب صرف الزكاة إلى ثمانية أصناف تضبا نوع إن لو قيبيو ضدك كم من الزكاة اللي ديبه أي واجب سرك الزكاة وإن لو إلى ولا سياسي ديد قيبوض ضدك كم لكل سنف ثمن الزكاة qaybtii kastaba waxay leedahay zakada tulunka zakada sanadkaas la soo aruuriyo imaamku soo aruuriyay hadday sideedda sinfi joogaan waa kala sideed meelood buu kala qaybinaya qaybtii walba meel buu ku aadan meeshaasna haddee sinfi walba qayb ku aadan inuu leeyahay wuxuu ka qaadanahayaa aayadii oo sideed u kala qaybisay xoolihii sideedooda hebel baa hebel ka waxroon lama sheeg axaduhaa alfuqaraau fuqaradii sideedda sinfi midkood waa fuqarada faqiir waayo faqiirka kelimadda marka la fiirsho aslan waxay ka timid min faqaari dahr faqiirku waa ninka dhabarka laga ka jaban ama dhabarka laga hayo lafaha dhabarku jaban yihiin markii lafahaas dhabarku qofka jaban yihiina dhaqdhaqaaqiisu waa xun marka faqri baa dhabarka ka jabshay ninka faqiir aslan meesha laga keenay walfaqiiru man laa yaqdiru waa midkaan keri karin calaa maa yaqacu wax dhacahaya mowqican makaanu dhicid min kifaayatihi wixii ku filna wa cajaza kana cajizay can kasbin shaqoo yaliiqu bihi munaasabo ah ninkaas waxa weeye waxa uu u baahan yahay waxa uu kasban karaa baahidiisa meel ka gaari mayso toban buu u baahan yahay saddex buu hela saddexdii marka baahidiisa meel macnale ka gaari mayso mowqic booska ka qabsan mayso baahidiisii waxa uu hela wa cajaza can kasbin kasabna waa ka caajiso yaliiqu bihi munaasabo ah wax uu ka shaqaysan karana waa waayo munaasabo ah ama waa kasban karaa ow shaqalahu waxaa shuqliyey alkasbu shaqalahu lkasbu kasabku wuxuu ka shuqliyey can ilishtiqaali ku shuqloomid bicilmin sharciyin cilmi sharci cilmi sharci buu bartaayo haddii uu shaqo iska aado cilmigaa ma baranka zekada waa la siinhayaa suu firaaqo ugu helo cilmigiisaa ugu helo cilmigaasuu firaaqo ugu helo marka ninkaasi ama waa shaqaysan waayey ama shaqadiibuu waayey ama cilmi sharci buu mashquul ku yaho waxaa ka shuqlinahaya kasabkaa ka shuqlinaya marka ekadii baa firaaqa lagu siinahayaayo ekada waa la siinaya suu cilmiga faariq ugu noqdo marka ninkaasi faqiir weeye wuxuu faqiirka la noqdo wax la waayey ama cilmi sharci barashadiis buu ku mashquul yahay ama kasabkiibuu walaa' yahay fain shaqalahu hadduu shuqliyo atacabudu cibaadaysi falaysa bifaqiirin faqiir ma ninkan wuxuu rabaa inuu cibaado badan mashquul ku noqdo cibaadadaasaa ka shuqlisay kasabkii faqiirnimo wax lagu siin maahayo kasabkiisa laftiisu cibaadadu ka mid yahay niyadan ha suubsadaan ha shaqayso wixii soo harana cibaadada kale ha galo ilaa wuxuu cuno waxaa ugu fadli badan ina afdala maa akala arajulu min kasbi yadi oo meeshaas hadde marka isagoo qofku kasban kara inuu dadka korkooda caala ku noqdo kor fuulo loo ogolaanma walow kaana lahu maalun qaa'ibun xoolo maqan buu leeyahay bimasaafati alqasri ku maqan ucdiya waa la siina ninkan xooluu leeyahay xoolihii hadda fara kuma hayo waa baahan yahay waxay jiraan masaafatulqasri masaafatulqasri waa midii hore lagu soo sheego ee habeen iyo maalin oo xariirah meeshii loo socdo ama afartan iyo sideed miil haddii loo bedelo kilomitiraadka hadda jooga sideetan iyo kow iyo jajab kilomitir iyo jajab meeshaas markii la damca in loo lugeeyo tegideeda iyo kasoo laabashadeeda meel lagu rafaadi karo wey inta ka horeysana qofku baahiba inuu u baktiya ay suurogeli karto wey marka haddii meeshaas xoolihiisu jiraan oo meeshaan uu ku baahdo oo wax waayo oo xoolihii meeshaas ay ka jiraan wax xoolihiisa uu ku gaaraa la siina wax xoolihiisa uu ku gaari karo waxbaa la siina sekada waxbaa laga siina xoolihiisa maanta faqiir wey ninka markuu xoolihiisa gaaro faqiirka ka baxa marka masaafatu qasriga wixii ka sisheeye meel xoole aan la gaari karin oo ka sokay lagu rafaadayo hadduu leeyahay oo xoolihii uusan gaari karin ee wuxuu ku gaari karo waxbaa la siina wain kaana mustaqniyan hadduu yahay mid dooqtoon binafaqati man axad nafaqadiiso talzamhu ay ku laasimayso nafaqatuhu nafaqadiisa min zawji ninkii ah wa qariibin qaraabadii ah falaa yucdaa min azakaati zakada laga siino qofkaan isagoo xoolaba ma qabo laakiin cid baa nafaqo uu ku leeyahay naagtii ninbay nafaqo ku leedahay ninkaasaa nafaqeeya ninkuna waxbuu haystaa waa nafaqeeyaa ayadu waa xoolola'da darteed xoolo lagu siin maxaa yeele nolosheedii meel bay saaranta ilmo yar weeye waalidkoodii baa nafaqeeya nafaqadoodii waa ay helaan waalidka nafaqo waajibahay ku leeyihiin seke la siin maayo ilmahaas yarka maxaa yeele ilmahaas yarka waa kaaftoon yihiin waxay ku kaaftoon yihiin qofkaan nafaqeeya nafaqadiisay ku kaaftoon yihiin ee qofkaan wax ma haysto keligeed loo tixgelin wax ma haysto laakiin noloshiisii meel bay saaranta wain kaana mustaqniyan mid deeqtoon hadduu yahay binafaqati man cid nafaqadeed buu ku deeqtoomay talzamhu ay ku laasimayso nafaqatuhu nafaqadiisii oo min zawji ninkii ah naagtii ninkeedii wa qariibin qaraabadii qaraabadooda waalidka iyo markii baabu nafaqaad la gaaro wuxuu odhan doonaa waalidka iyo ilmaha ayaa nafaqadooda waajibta falaa yucdaa min azakaati zakada waxba laga siin maayo midkaas zaka lagu siin maayo waa faqiir lagu siin maayo hadduu doono sifo kale ha kusoo gala laakiin faqiirnimo wax ku qaadan maayo faqiir maahanu noloshiisa meel bay saaran midkaas waa faqiirka athaani almasaakiinu masaakiintii miskiin asagana wuxuu ka yimid min asukuuni waa nin faqri ku dhacay oo aan dhaqdhaqaaqi karin oo xarako beeliyey labadooda marka keebaa daran ma faqiirkaa daran ma miskiinkaa daran fuqahada ninba meel buu ku dhuftaa midna miskiinku hoos mariya midna faqiirku hoos mariya laakiin hadda meeshan waxaa lagu socdaa inuu miskiinku xoogaa dhaamo faqiirka miskiinku inuu faqiirka xoogaa dhaamo saasaa lagu socda walmiskiinu may wajada ninkii helay weeye maa yaqacu wax dhacahayo mowqican dhicid min kifaayatii kifaayadiis walaa yakfii kuma filna wixii ku filnaan lahaa wuxuu helaya wax boos ka qabsana laakiin kuma filna مثل أن يريد خمسة شن دون هيو شن شن درهم بوبان فيجد ثلاثة أو أربعة مركا كفاية دي سي وحفي عم بيوقع دنتها لكن مرة ما يستر ويأتي فيه وحكو إيمانه هي ما قيل في الفقير فقير كي وحي اللي يري فقير كي وحي اللي يري محايا هاي نين هدو وهلي كرو كسب ووحا كنا ما يسترته فقير ما هدي عيد ونفقه كل هاي وحنا يقول ما يستر كرته فقير ما haddii waxa uu kasab waayay faqiir wey haddii uu cilmi sharci uga mashquulay barashadiis faqiir wey hadduu cibaado uga mashquulay faqiir ma miskiin ma xoogaaga ka dhiman ha dhammaystirto alle xaggiisa ha u niyeysto cibaadada kalena ha la yimaado haye faqiirka iyo miskiinka maxaa la siinaa sanadkan zakadii baa la soo arooriyey fuqaradii waa timid masaakiintii waa yimaadeen see baa la yeelay laba waxyaalood baa soo bixi karto inay wuxuu wax yar noqdaanoo daruuraadka markaa taagan la fiirin iyo inay wax fara badan noqdaanoo zakadii ay fara badato oo dadka wax weyn u qaban karto labadaasaa soo baxa marka wuxuu yidhi wayucda alfaqiiru faqiirka waxaa la siinaya walmiskiinu maa yuziilu xaajatahumaa xaajadooda wax zuuliya oo min cuddatin qalab ah yaktasibu bihaa uu ku shaqaysto ninkaan farsamo yaqaan weeye sancuu yaqaanaa qalabkii uu ku shaqaysan lahaa baa loo gadaa waxaa le qalabkan qaadoo shaqayso farsamuu yaqaan aw maalin yattajiru bihi maal uu ku tijaaraysto ayaa la siinahayaa calaa xasabi maa yaliiqu bih wixii u cuntama qadarkooda xasabi maa yaliiqu tijaaradu waa kala duwantaho midna wax yar baa kaafiya midna wax weyn bay u baahan tahay ninkuna midda uu yaqaano unbaa loo fiirina ninkaas miduu yaqaano ayaa loo fiirina marka wuxuu yidhi fa yufaawatu waa loo kala badinahayaa bayna aljawhariyi waalbazaaz jawharigu waa ninka jawaahirta gala bazaazna waa ninka dharka gada walbaqaali baqaalkaasina isaguna waxa weeye waa ninka xubuubta iyo zabiibka iyo saliidda iyo waxyaalahaas gada midka cagaarka gada asaga waxa leeyahay baqli labadoodu marka waa waa loo kala badinaya iyo waqayri hadda waxaa loogu kala badinayaa nin oo raashin gadahaya iyo nin gelahaya dahab isku wax ma keeni karaan midkii dahabkii lacag badan u baahnaa ilaa wixii yar oo garaamka yar baa qaali ah midkan oo cagaarka gadahayana wax yar baa tijaaradiisa ku filan midka dharka gadahaya meel dhexuu ku jiraan marka nin walba waxaa la fiirinaya wuxuu ku shaqaysan karo ayaa la fiirinaya oo haddiiba xoolihii ay badan yihiin oo wax tari karaan waxaa la isku dayahayaa in laga bixiyo qofkan faqriga oo sanadka dambe dadka sakada bixinayaasba uu ka qayb karo inuu kasoo sakada kasoo qayb karo oo laga bixiyo faqriga هي فإن لم يحترف حرفة ما يقام شقم ما يقان ما كسبان كرو سبابتو سلا كسرين كيني هن نقطو وحو يقان نبا ما بجر أما قف كان وحوي وقف نافا وأن قبسن كيرين وحبا أن قبسن كيرين وعضية وحالة سينا هي كفاية العمر القالب عمر القالب وحي كفلا لمثله أسوكا عمر القالب نوحي رهلان قفك وحوي لحدا سنو أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين لحدا سنة وحي كفران ayaa la siinay waa xoolihii baa badan oo wax weyn tari kara marka waxaa la rabaa inuu sanad dambe uusan sakada kasoo qaybgelin sakadoon inuusan sanad dambe kasoo qaybgelin waqiila kifaayata sanatin faqad hal sanaa la siina oo sakadu maadaama ay soo laalaabato sanad walba timaado intii sanad ku filan baa la siina hadda cumrulqaalibna markii qowlkaas la qaato waxaa soo baxaya ninka konton iyo sideed jira laba sano wixii ku filan baa la siina ninkii afartan jira muddada waa usii dheeraanaysa cumrulqaalib haddii dhinaca laga fiirsho marka waa meel zakadii xoolihii baa farabatay oo masaakiintii daruuradooda waa kasoo hareen marka waa lagu faqri bixin wuxuu yidhi haadaa mafruudun maca kasrati zakaati taas waxaa la qadaray markii zakadu fara badanta oo xoolo fara badan la helahayo xoolahaas badan waa lagu faqri bixina imaa bian faraqa alimaamu imaamku inuu kala geeyo azakaata zakadii aw rabu lmaali ninka xoolaha lahaa kala geynaya wa kaana almaalu kaiiran maalkuna waa fara badan yahi fuqarada maanta joogta ee maalka maalkaa badan markaa wax badan baa la siina haye hadduu maalku yaryahay see la yeelahay mar hadduu maalku yaraado cariiri baa meesha soo gelaya nin wax badan helaya ma leh waa wuxuu yidhi wailaa hadduusan maalku badnayn fa kullu sinfin noocii qaybtii kastaaba aumunu umun baa u sugnaaday kayfa kaana si ay tahay sideed meelood baa loo qaybinaya marka sinfigii walba umun baa la siinaya ha u yaraado wuxuu raba hawgaa haddii haddee qaarkood la waayo qaarka la waayaa laga bixinaya qaarka kale laysku geyn doonaa gadaal buu ka keeni doonaa insha allah ahaaliu sinfigii saddexaad alcaamiluuna kuwa zakada ka shaqeeya kuwa maalka zakada laga bixinaya ka shaqaysta maahana waa kuwa zakada ka shaqeeya xoolahan zakada laga bixinaya dadka shaqaalaha u ihi ayagu haddii ay kifaayadooda ka helaan shaqadaas ay qabtaanna zakaba maba qaadan karaan ilaa waa shaqaystaanoo kifaaya ay helaan haddaysan kifaaye ka helinna ismulfaqiir baa wax lagu siin doona laakiin caamilku waa ninka zakada ka shaqayna wahum alcaamiluuna wahum ladiina kuwii weeye yabcauhum limaamu imaamku uu diray kamaa taqadama sidii soo hormar kamaa taqadama waa caamil oo muslimahoo xor ahoo cadun lifaqiih taqadamadkaas fa minhum waxaa ka mid a asaaci saaciga saaciga waa ninka xoolaha zakada madaxda ka ah waalkaatibu midka wax qora walxaashiru midka xoolaha soo ururiya walqaasimu midka kala qaybiya kii xaariskaa waardiyeynhayay wixii ka shaqeeya zakadaas dadkaas fa yujcalu lilcaamili aumunu umun baa la siina caamilkuna hal nina maahane dadka ka shaqeeyoo dhan baa sideed meelood meeshood la siina caamilkaasina ogo wuxuu wax ku qaadanaya waa shaqadiisii ujro weeye wuxuu wax ku qaadanaya fain kaana umunu umunkaasi akara mid ka badan hadduu yahay min ujratihi ujradiisa hadduu ka badan yahay rudda waa la celinahay alfaadilu dheeraadkii calalbaaqiina asnaaftii kalea lagu celina dadkan qaybta kusoo aaday sideed meelood markii sakadii loo qaybshay qaybtoodu ijaaradoodiiyo waa ka badanta marka ayaa ijaara la siin lahaa wuxoodii baa la qaadahaya zaaidkii baa la qaadahaya masaakiintii fuqaradii loo qaybina rudda waa la celinahaya alfaadilu waxa dheeraadka ka noqday calalbaaqiina asnaaftii soo harto fuqarada iyo masaakiintii kuwaasaa lagu celin wain kaana aqala marka waa ka yaraaday sideed meelood meeshood baa la siiyey zakadii nimankii wax mushqaayadooda ku toosi kartaba maba aha kamalahu min azakaati zakadu uga dhammaystira nimankan wuxoodu shaqay ku socdaane horta mushqaayadooda la siinaya waxay soo hartaa fuqarada loo qaybin doono iyo masaakiinta dadka asnaafta kale loo qaybin doono haadaa idaa faraqa alimaamu imaamku hadduu kala geynayo wey sideed qaybood bay kala noqonayaan haddii imaamku kala geynayo fain faraqa almaaliku ninkii xoolaha lahaa hadduu zakada kala geynayo qaybinahayo qasama calaa sabcatin toddoba u qaybinayo wasaqada alcaamilu caamilna waa dhacaya maxaa yeele asagu dad zake soo ururiya adeejin maayo xoolihiisu ka bixinaya wax caamilihi ma jiraane isagaa qaybina toddoba qaybood baa loo qaybinaya marka hadday toddobadoodii joogaan araabicu sinfigii afaraad almualafatu quluubuhum qalbiyaashooda kuwa lasoo dumahayey wy dadka marka quluubtooda lasoo dumaya waxay leeyihiin dad gaala ah oo la rabo inay soo islaamaan iyo dad muslimiinoo quluubtooda dacfi ku jiro oo la rabo inuu soo xoogaysto ama dad muslimiinoo maslaxo kale laga leeyahay fa in kaanuu kufaaran hadday yihiin lam yucdow zakaba lama siiyo zaka muslim bay rabtaa ayaa gaal shaqa kuma leh la siin ma gaal haddii la rabo in lasoo dumo fayga iyo meelo kalaa wax laga siin wain kaanuu muslimiina hadday muslimiin yihiinna ucduu waa la siiya haye mualafadu maxay yihiin ayaga naftooda wuxuu yidhi wlmu'alafatu qowmun ashraafun qolo odayaala weeyo yurjaa la rajaynayo xusnu islaamihim islaamkooda inuu sii wanaagsanaado waa soo islaameen laakiin dacfi baa islaamkooda ku jira waana dadkii dadka ashraafta waa madaxdoodii oo la rabo dadka kale inay marka in islaamkooda wanaagsanaadaan la rajaynay nabiga sal allahu aleyh wasalam sacad bnu abi waqaas waa kii oran jiray meel hebel madax ka ahaa ayaa soo islaami doona waa ka yidhaahdeen ina muxamedan yucطii cadaa'a man laa yakhaafu lfaqr midbuu boqol geela iska siiyo midbuu boqol geela iska siiyo markaas haye ow yajbuuna zakaata zakaday soo ururiyaan min maanicihaa min maaniciihaa kuwii diidoo biqurbihim agtooda dadkaani zakada waxay ka soo ururiyaan dad zakada diidan oo agtooda ay zakada ka soo qorayaan awoodoodii bay wax uga soo ururiyaan aw yuqaatiluuna canna caduwan col bay nagala dagaalaan oo yuxtaaju loo baahanayo fii dafcihi reebidiisa ilaa mu'natin thaqiilatin kharash culus baa loo baahanay haddii dowladda islaamku ay qaabisho dadka inay la dagaasho kharash culus bay gelaysa laakiin qoladaas meesha degan ayaa la dagaasho cadowgaas mashquulisay marka ayagana zakada waxbaa laga siinaa waa dad muslimiinuhu ayuu hawshaas mashquuli ninkan waa muslim faqiir maaha wax mala ah laakiin shaqo weyn buu islaamkii u qabto shaqadiisaasaa wax lagu lagu tixgelina alkhaamisu alriqaabu riqaabtii wey luqmihii wahum lmukaatabuuna mukaatabiintii wey mukaatabad annaga magaca af soomaaliya nooma lehe nin oo addoon ahaayo layidhi haddaa intaasoo maala keenti waa lagu xoraynhayaa xoolihii uu isku xorayn lahaa zakadu waa ka mid waa la siinaya waxaa la isku xoray mukaatabin fayucdawna waxaa la siinahayaa maa yuaduuna waxay ku gutaan in lam yakun macahum la jirankooda hadduu usan ahayn maa yuaduuna waxay ku gutaan wixii laga rabay waxay iskaga bixiyaan haddaysan haysan waa la siina hadday haystaan ayagaaba iska bixinaya waa xorooba asaadisu sinfigii lixaad alqaarimuuna kuwa deynka qabow deynka marka midka qabaa waayo ninka deynka qaba ma nin allaale ninkii deyn qaboo dhanba meeshan waxaa laga hadlaya nin xoolo qaba oo xoolihiisa deynka iskaga bixin kara oo deynka hadduu iska bixiyo xoolo usoo harayaan oo deyn uu qabo dartiis zaka loo siina ninkaas waa ninka laga hadla ee nin oo deyn qaboo faqiiri asagkaas waa iskaba faqiir baab faqiir wax kusoo hela ninkaani deyn buu qabaa xooluu qabaa deynna waa qabaa xoolihiisa hadduu ku bixiyo deynka waa iska bixin karaa faqiir noqon maayo waxbaa usoo harahaya sakadiina waa la siinaya ninka fain qariima hadduu daynoobay liislaaxin wax wanaajin darti bian istadaana inuu daynsaday weeye daynan dayn litaskiini fitnati demin dhiig fitnadiis buu demina laba qolaa dirto waxbay iska dildiloon wixii baa la kala jiijiito wixii dhiig ahaanaa bixinayee ha la heshin aw maalin maal xoolaa la ysku qabsado marka xoolihii buu yidhi anaa xoolahan bixinaya sidiina kale u heshiiya dufica ilayhi waa loo dhiibaa maalkii zakadii macal hinaa hodantinimo la jirinkeeda isagoo xoolo qaba ayaa la siinaya maxaa yeelay xoolihiisaan masaalix buu ku galay maslaxa islaam buu ku galay dadkaanuu ku kala dejiyey marka isagoo maalqabeenoo xoolo qabaa zakadii la siinaa zakada wuxuu ku qaadanaya ismulfaqiir maahane waxa weeye ismulqaarib limaslaxati lmuslimiin wain istadaana hadduu u dayn qaatay linafaqatihi nafaqadiisa iyo nafaqati ciyaalihi dafaca ilayhi waa u dhiibaa imaamkii maca alfaqri faqiirtinimo la jirankeeda duuna alqinaa hodantinimo kaso ninkaani dayn buu qabaa daynka wuxuu u qaatay nafaqadiisa iyo ciyaalkiisa iyo waxaasuu u qaatay haddii uu faqiir yahay waa la siinahayaayo faqiirnimaa lagu siinaya daynkana ha iskaga baxshaana ku noolaado hadduu xoolo qabana isagu xoolaha iska bixiyo daynka ha iska bixiyo dnkaaiska bixiyo ilaa nin kastaba mucaamal iyo waxbaa deyn baa ku gelaya marba hadduu xoolo qabo xoolihiisuu iskaga bixinaya hadduusan xoolo qabinna faqiirnimaa wax lagu siinayaa markaasuu deynkii iskaga bixinaya isna ku noolaan wain istadaana hadduu daynsado wasarafahu iilay fii macsiyatin macsiyo u iilay wataaba waana toobadkeena dufica ilayhi waa loo dhiibahaya fil asar ninkaani waa hore waa wareersanaa xooluu daynsaday macsiu ilay qamaar iyo balaayo iyo wixii baa lagu yeeshay isagoo yeeshaa rabbigay hanuuniyey waa soo hanuunay waa toobad keenay toobadan dambaa laga fiirsanayaa ninkii faqiirna waa yahay oo dayn buu qabaa toobana waa keenay marka xoolahan waa horay meel xun ku dhaceen taas loo tixgelin toobadkeenka dambe ayaa laga qaban bini aadam ninaan qalad nin walba qalad buu leeyahay toobadkeenkaasa asaabicu sinfigii toddobaad fii sabiilillaahi wey fii sabiililahi marka maxaa laga wada wuxuu yidhi wahumulquzaatu kuwa duulo weeye aladiina laa xaqa lahum fi diiwaani diiwaanka aan xaqu lahayn dad oo jihaadka galo mutadawica la yidhaahdo oo ayagu muratab ma laho dowladda mushahar kama qaataan oo ciidamada ee mushaharku u qoran yahay kuma jiraane waxa weeye ciidamo ixtiyaadiyaho markii loo baahday dagaalka galaan jihaadka ay galaan dadkaas ayagana waa la siina fuqare inay yihiin lagu siin ma ayagoo xoolo qabaa la siina ayagoo xoolo qaba ayaa la siina faqiir asaga meel baa la iska soo dhigay hadda dadkan dambe oo laga sheekeynaya faqiir faqri waxaan wax wax lagu siina fayucdawna maca alqinaa ayagoo xoolo qabaa la siinaya maa yakfiihim waxa ugu filan liqaswihim duulaankooda min silaaxin qalabki wa farasin wa kiswatin ee dharkii wa nafaqatin wixii jihaadkaas ay uga qayb galaan baa la siina xoolahoodii kale ha iska qabeen ninkii asagu wixii uu ku geli lahaa gato oo asagu taas waxa weye waa fadiiladiisa wey laakiin haddiiba ee xoolo zakaaha ay yaalaan qayb baa lagu aadinahayaa jihaadkaas athaaminu kii sideedaad ibnu sabiilu ibnu sabiil wahuwa almusaafiru musaafiru wey almujtaazu binaana gudbahaya binaada hadda meesha zakada lagu qaybinahay ayuu yimid meeshaanu marahayaa waa gudbahayaa safarkii waa ka horti aw ilmunshiu lisafari ama safar buu bilaabahayaa fii kayri macsiya meel hebel buu rabaa inuu u safro dan baa meesha ka haysa wuxuu meesha ku mari lahaana ma haysta fayucdaa nafaqatan ayaa la siinahayaa iyo wa markuuban maca alxaajati hadduu u baahdo waa u baahday waa la siina hadduu asagu xooloqabo wixiisa ku samaysanahayo wain kaana fii beladihi maalun beledkiisa waa maalhawyaa ninkan xooluu qabaa beledkiisii xoolaa u yaalla laakiin hadda musaafir wey annagunu soo maray zaadkiiaa ka go-ay waa la siina waa nala joogay xoolana meesha uma yaalaan xoolihiisii beled kaley jiraan hadduu rabaa inuu safro xoolihiisii u aado mis waxaa la siinaya wuxuu ku meel mari lah ayaa la siina musaafir ibnu sabiil haye dadka qaarkood laba waxyaalood bay faqiirna waa noqonahayaa caamilna waa noqona faqiirna waa noqonahayaa jihaadkiina waa gela marka see la yeelaya ma labadii sinfi qolaba markay u tagay alla qaybsana wuxuuri waman fiihi sababaani ninkii laba sababood ku jirto lam yucda lama siiyo ilaa biaxadihimaa midkood maahan hal midoo wax ku qaadana fa mataa wujidat markii la helo haadihi alasnaafu fii baladi lmaali maalka beledkiisii laga helo fa naqlu zakaati zakada in la guuriyo ilaa kayrihaa xaraamu xaraam wey walam yujzi mana kaafina masaakiinta meeshaan joogtaa wixii xoolaha meesha yaallaanay fiirinayaan indhahay ku taaga marka haddiiba meeshaan laga heli karo meesha maalku yaallo ha laga siiyo le meel kale yaan loo guuro masaladaas kolba culummada shaaficiyada raggii hore saasay ku tageen rag badanoo mutaakhiriin oo dambana masaladaas waa inay wax badan ay ka warwareegeen oo ku saabsan naqlu zakaadkaas mas'aladana waxa oo aragtida kala bedelay waxaa ka mid ah sadaqatan tuukhadu min aghniyaa'ihim faturaddu calaa fuqaraa'ihim marka fuqaradu ma fuqaraa'u lmuslimiin baa mise waa fuqarada mandiqadaas fuqarada mandiqadaas miya mise waa fuqaraa'u almuslimiin ilaa an yufariqa alimaamu imaamku inuu qaybinahaya maahane falahu naqlu asagu inuu guuriyuu leeyahay xoolihii meel walbu kasoo qaadaya meel buu iskugu keenahayaa ama dhowr gobol buu iskugu geynahayaa masaakiintu meeshaasay ka faylgaraysan tahay meeshaasaa laga wasaca imaamku waa naqlin kara laakiin ninkii shaksiga ah wain kaana maaluhu maalkiisi bibaadiyatin hadduu baadiye joogo baadiyihii marka uu joogaa asnaaftiiba maba joogtaba ow fuqidat lasnaafu kulluha waa la waayay bibaladihi beledkiisa magaaladiisii dadka joogaa dad wax iska qabawo nuqila waa la guurinhayaa ilaa aqrabi beladin ilayhi beledkii ugu dhowoo faqri yaallaa la geena wayajibu taswiyatu simid baa waajibaysa bayna alasnaafi asnaafta in wax loo simo likulli sinfin aumnu baa u sugnaaday ila caamil caamilkii maan faqadru ujrati ujradiisa qadarkeedabaa u sugnaato asagu ujru ku xisaabtama fain fuqida sinfun haddii hal nooca la waayo fii baladin balad fii baladihi faraqa nasiibahu nasiibkiisa wuxuu u qaybinaya calalbaaqiina kuwii soo har sinfigii la waayo mukaatabiin oo kale maanta hadda meelba laga helaya ma jirto kuwa kalea lagu celina fayucdii likulli sinfin asubc toddoba qaybood baa soo hartay toddobadaas toddoba meelood ugu kala qaybina aw sinfaani labaa la waayey fale kulli sinfin asudus sudus bay leeyihiinoo lix sinfi baa soo hartay sinfigii wasta kasta waxaa la siinaya sudus ilaa labada la waayey xisaabta waa laga bixina wahaakadaa saasaa lagu wadaaya hadday marka dambe laba nooc kaliyii soo haraan labada nooc baa loo qaybina fainqasama almaaliku haddii ninka xoolaha lahaa qaybina wa aaxaadu sinfi aaxaadu sinfi noocaas dadkiisuna maxsuuruuna ay kooban yihiin fuqarada beledka joogtoo dhan waa afar nin waa la yaqaanaa isagaa qaybinahaya waa la yaqaanaa dad yaroo kooban aw qasama alimaamu imaamkiibaa qaybiyey mutlaqan mutlaqantu waxa weeye markaas ha koobnaadeen yaysan koobnaan cadad yar ha noqdeen ha badnaadeen imaamku mar hadduu asagu wax qaybinaya waxoo dhan uu kooba wa amkana uu suurtoobo alisticaabu in la kala gaarsiiyo likatrati almaali xoolaha badnaantooda wajaba waa waajiba fuqaradu hadday dad yaroo kooban tahay ama xooluhu fara badan yihiin waa la kala gaarsiinaya faqiir laga tegayaa ma jirto wain qasama almaaliku hadduu maaligii qaybinahayo wahum kayru maxsuuriin ayaguna ma koobnaba dad fara badano fuqaraha masjidkii beledka jooga ninkaana waxuu bixinaya wax ay xadidan wey fa aqalu maa yajuusu inta bannaan an yudfaca in loo dhiiba ilaa alaatin saddex wey min kulli sinfi sinfigii kasta waa in saddex looga dhiib wuxuu leeyahay sinfigii kastaba saddex uga dhiib oo markaas haddii caamil iyo aysan wax jirin intii kala joogaan waxay noqonaysaa koob iyo labaatan nin ugu yaraan inuu siiyo mar waxaa imaan karta wuxuu bixinayaaba wax yar inay yihiin oo hal neef oo koob iyo labaatan baan u kala qaybsami karin marka meeshaasna mas'alaha dee fuqahada ay isku khilaafaan weeyo imaamka asaga wuxuu fiirshay wuxuu yidhi sinfigii kastaba aayaddu siiqatuljamac bay ka cabir inama sadaqaatu lilfuqaraa masaakiin walcaamiliin canha walmualafati quluubihim ufira jamca bay ka cabirta qoladii kastaba marka hadday jamca ka cabirta aqaluljamci alaaa weeye sinfigii kastaba saddexa laga sii laakiin masaladaasi marbay xaraj noqonaysaa aysan suuragal ahayn in koob iyo labaatan qof wixii loo qaybiyaa ay suurogeli waayeysaa xaraj ay noqonaysaa wayundabu sarfu inuu siiyo ayaa bannaan ayaa la sunneeyaa liaqaaribihi qaraabadiisa aladiina laa yalzamhum uusa ku laasimayn nafaqatuhum nafaqadooda maadaama la yidhi qariibka waxaa la siiyaa waa sadaqa iyo silatu raxim labadoodaba isku tahay sekadaas inuu aqaaribtiisa siiyo waa sunno wa an yufariqa inuu kala geeyo calaa qadri xaajatihim xaajadooda qadarkii say u kala baahi badan yihiinna waa inuu ugu qaybiyo fa yucdii waa siiyaa man yaxtaaju ilaa miatin maalan hadduu boqol u baahan yahay qadra nisfi man yaxtaaju ilaa miatayni laba boqolkii u baahan niskooda oo kale u siina isaga wixiisu labada boqoloo kan u baahan yahayn ma siin karo kan boqolkii u baahan yahayn ma siin karo laakiin midkii boqol u baahnaa kii laba boqol u baahnaa wax u simin waa u kala badin walaa yajuusu ma bannaana an yadfaca kaafirin gaal inuu siiyo walaa libani haashim wabanilmualib inuu siiyo walaa liman talzamhu nafaqatuhu mid nafaqadiisu ku laasimto qof asaga nafaqa ka raba oo nafaqadu ku laasimtana ma siin karo hade haddii uu caruurtiisii siiyo wuxuu noqonaya lacagtii jeebkaanu kasoo bixiyo jeebkii kalu gashay ilaa wixii ayaga uu siin lahaabaa booskii u banayna marka kuwaas la siin maayo dad asaga nafaqa ku leh walaa liman talzamhu nafaqatuhu ka zawjatin xaaskiisii weeye naagtii inuu siiyo ama qaraabadii sii siiyo qaraabadu waa kuwii nafaqada kulah walow dafaca lifaqiirin hadduu faqiir u dhiibo sakadaan ho wa sharada uu ku shardiyo an yaruddahu calayhi inuu usoo celiyo min daynin lahu calayh dayn uu kulah lacagtaan seke u qaado laakiin shardi waa inaad daynkayga ii siisa ninka oo nin wax la siiyo wax ku tasarufi karaba maba ah aw qaala wuxuu yidhi jacaltu maalii fii dimaka taga lacagtii aan dushaada ku lahaabaan waxaan ka dhigay zakaatan ee fakhudhu iska qaado lam yajuz ma bannaano ninkaan daynka lagu leeya wax la siiyey meeshii maba leh ha wax zakaaho la kala qaadanayo waxba meeshii maba yaallaan haddii la yidhi shardi waxaa kuwa inaad daynkii ii siisidna wix ninkii tasarufkiisa farihiisa ku jiraba maba ah waxaa la rabay waxaan inuu milkiyo tasarufo maamushaa laga rabay ninka marka taasi ma socon kartuu leey wain dafaca ilayhi hadduu u dhiibo biniyati annahu yaqdiihi inuu u gudi doono minhu daynkii xaggiisa aw qaala ama uu yidhaahdo iqdii maalii xoolahayga ii soo gud liucdiyakow inaan ku siiyo zakaatan zako lacagtii aan kugu lahaa si zakaan kuu siinahay lacagtii markaasuu zakaduu siiyey ow qaala almadyuunu kii deynka lagu lahaabaa wuxuu yidhi acdinii zake isii liaqdiyakahu si aan deynkii kuugu gudo jaaza waa iska bannaanta ninkaana wuxuu leeyahay si aan deynkaaga kuugu gudo zakada wax iga sii waa sii ama wuxuu yidhi war lacagtii aan kugu lahaa isii zaka ahaan aan kuu siinahay marka lacagtii markuu siiye kabacdu zakaduu sii marka deynkiisi inuu ka qaato waa lahaa kabacdina zaka waa u siin karaa inkastoo isku xirxirkaas waxa isku xirxiran waxa uun fuqahadu ay ka fiiriyeen war xoolaha idii soo guda duula xoolihii uu siiyey mar milkigiisii soo galeen zaka inuu hadda u bixiyaa suuragalu marka hadduu mu yidhaahdo zakada isii deyntaadii baan kuu gudahaya oo sidaasuu ku siiyo hadda marka ma waxaa laga rabaa ilaa wa ilaa waa inuu siiyo wuxuu yidhi walaa yalzamu lwafaau bi shardigaas inuu oofiyaa laazimkuma ah ninkan mar haddii zake loo siiyo xoolihii waa milkiyey deynkiisa ama meel kalu ka siinaya ama kanuu ka siina markaa ikhtiyaarkiisay noqonaysa asaga deynkii hadduu xaalo yahay waqtigiisii dhammaaday inuu iska bixiyo waajib bay ku tahay laakiin xoolahan inuu ku gudaa sharduma وزكاة الفطر زكاة الفطر في جميع ما ذكرناه وحن سو شيغني دمانتود كزكاة المال باي لمي تاي من غير فرق ومذهبتو سيدي ku socotaa waxa weeye zakaatul fitri fuqarada iyo masaakiinta ku khaas ma ahane sideedii sinfi waa inay qaybsanahayaan laakiin xadiidkii markii uu sheegay zakada ee xigmada ku jirta wuxuu yidhi tuhratan lisaa'imi wa ducmatan lilmasaakin markii xadiidkaa la fiirsho waxaa muuqanaysa wuxuu wax miskiin oo maanta uu nafta ku ceshanaya inay tahay asnaaf dhan aan loo loo qaybinayn laakiin hadda sida madhabta ku socotaa waxa weye waa inay zakada la mid falow jamaca jamaacatun hadday jamaaca kulmiyaan فطرتهم زكاة فطر جودي وخلطوا اسكو قسان وفرقوها قيبيان أو فرقها أحدهم متكود أو قيبيو بإذن الباقين كوي كلا إذن كوي إنتي كلا وحينا هبل هذا كوي كلا نجا قيبي جاز وبنان وتندب صدقة التطوع صدقة التطوع وعلى السنة في كل وقت زكاة فرد قاعد بكسب بحي صدقة دي كلوكا وعلى السنة في كل وقت وفي رمضان رمضان دحديس وأمام الحاجات باهد مركي تماده دباتده بدته وكل وقت وقت كستي ومكان شريف مكان شريف رمضان يمركي لا تغو حرمك يمركي مكان شريف اللي جو اكد وسيء وسيء ركت وفي رمضان وأمام الحاجات وكل وقت ومكان شريف آكد وسيء رك بدنته oo nabiga sal allahu calayh wasalam ramadaan ayuu ugu deeqsanaa markii jibriil uu u yimaado kale si zaa'iduu wax u bixin jiray marka meeshaasaa makaanka shariifka iyo waqtiga shariifka iyo dadka wanaagsan sulaxada markii ay la joogaan iyo mararkaasoo kale waa sii fadli badan walisulaxaa'i dadkii oo wanaagsanaa inuu siiyo iyo wa aqaaribihi qaraabooyinkiisii inuu siiyo oo ayagana maadaama sadaqa iyo silatu raxim labadaasay isku noqonayso وعدوه منهم عدو يسوى قرابة كمدة مد قرابة كمدة عدو أه مد كاسنوس وحا لغا يابا اني عداوداس اي كدعدو ايا سوره قال فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميد وبأضيب ماله حولي سكو وفي عن انه بحيا افضل فضل بدر ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه إلا أن تغمضوا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ويحرم التصدق إنه صدق يستعيا حرام بما ينفقه على عياله عيالك سوحه كل نفقينا نفقة عيالك أيها وحول بأوه الرأي مركب وحو ذا عيد كلا لسين وحي فاضل كوي وحل لسين ما أنت عدي أيها نفقة دي لسيو أي وحنين وحي كسو هارا عيد كلا لسين لكن أيها يوباهن عيد كلا لغو قدين أيها أوه الرأي aw yaqdii bihi daynahu lxaala deyntii xaaliga haddaa dayn laga rabaa deynta muddadeedu waa dhammaatay waa sadaqaysana ayaa lagama rabay deyntaan ha ku bixi deyntii baaba laga rabaa kaas waa xaaraan bu wuxuu deynta ku bixinayo wax ilmahan u baahan yihiin maanta sadaqa ma gelahay wayundabu waxaa la sunneeyaa bikulli maa fadala wixii ka soo haroo dhan inuu sadaqaysto in sabara cala alidaaqati cariiriga hadduu adkaysana ninkaani naftiisa wuxuu ku yaqaanaa in uu dul qaadan karo hadduu cariiri u yimaado marka xoolihiisa wixii maanta la isticmaali maana wax kala duha waa iska bixin kara laakiin hadduusan saas isku aqoon xoolihiisa odhan inuu bixiyo looma ogo abu bakar markuu xoolihii keenay haye maxaa carruurta u raaftay awqaytuhum illaha warasuulah abu bakar waa is yaqaanaa qoyskiisana waa yaqaanaa intay dul qaadan karaan laakiin dadkii kale waxalu khayru sadaqati maa kaana can dahri qina walaa tabsu walaa tajcal yadaka maqluulatan ilaa cunuqika walaa tabsudhaa kula albast waxaa la rabaa inuu waxna bixiyo waxna laha ee hadda markuu wax bixiyo is- nin oo eh, dhibyo aan u adkaysan karin weeye markuu xoogaa dhibaato al maxaan waxayga iskaga bixiyo maxaa ma inuu yidhaahda marka laakiin hadduu isagu is yaqaano wayukrahu an yas'ala biwajhi illaahi kayra aljanna waxaa la kahdaa buu yidhi wejiga alle inuu ku warsado janno waxaan ahay oo inuu wejiga alle xoolaha laygu siiyo inkastoo xadiidka mawduucaas ku saabsan aan u malaynaya inuu daciif ahaa haddana alle subxaanahu watacaala wejigiisu ixtiraam weyn buu dadka ka mudan yahay hadda dadkii markii jahligii soo batay waxyaala yaryaray dadka ugu dhaarana oo aan macno lahayn ama kaftankuuba soo gelahaya meeshaasna marka waxaa weye masaladaasi masalo oo khatar ah wey. waidaa sa'ala saa'ilun hadduu mid ku baryo biwajhi illaahi shay-an kuriha radduhu in la celiyo waa la kahda In la siiyo. idaa sa'alakum billahi faactuu walmannu bisadaqati xaraamun amaalsheegadka sadaqada la iskugu amaalsheegtaa xaraamun wey waxaasaan ku siiye waxaasaan ku siiye waxaasaan ku siiye khaas ahaan dad horteeda soo jooga hebel waxaasaan siiye wa- xaraam wayubdilu hawaabaha hawaabkeedana waa burina aayaddii baaba caddaysa laa tubdiluu sadaqaatikum bilmanni walada marka eh, hawaabkiina waa dhumahayaa dembina waa gela ninkaas uu dhibayna dembi buu gelahayaa sadaqadiina hawaabkeedii waa dhumahaya waxna helin wallahu subxaanahu watacaala aclam بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصيام soomkii kitaabkiisii weeye kitaabku arkaantuu sheegay waa rugnigii saddexaad shahaadadii markii aan lagu darin oo asagoo kitaabkuusa kaba hadlinba يجب صوم رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم مع الخلو عن حيض ونفاس وشروط الوجوب markay qofka ku waajibaysa shuruudiisi shuruud sixa iyo shuruud الوجوب kala labo shuruud الوجوب way waxa hadda laga hadlahayaa waa inuu muslim yahay qaangaar waa inuu yahay caqli waa inuu leeyahay soom waa inuu kari karaa waa inuu saxayd iyo nifaas ka khaaliya اxtiraazaadkiina asaga keenaya falaa yukhaadabu bihi bisawmi lagula khidaabi maayo kaafiru wasabiyun caruurkii sabigaan dhowti wuxuu ku odhan doonaa eh, si ugu tababarto waa la farhayaa laakiin amar waajibi korkiisa ma saar wamajnuunun midkii la waalay caaqil ma ah waman ajhadahu sawmu soomku midkuu dhibay likabarin da' dartiis aw maradin ama xanuun laa yurjaa aan la rajaynayn bur'uhu inuu raysto midkaasna lagula khadaami mahay biadaa'in walaa qadaa'in soo qadeena lama laha hadda gudna lama laha meeshaas marka xanuunka dadka uu qabo waxaa la rabaa in la fiiriyo qofkaani waa jiran yahay waa mariid maradka hadday takhaatiirtu yidhaha maradkaan looma heli karo daawo hadday takhaatiirtu yidhaahdaan haddaba wuxuu iska bilaabahayaa cuntuu iska bixina haddii marad daawo loo heli karo uu yahana waaguu raystaa waxaa laga rabaa qadaa labadoodaas waa kala baxsan yihin hadda midkan wuxuu ku leeyahay ninkaani da' buu gaaray da' lagama raysto marad baa qaba maradkan rajo male inuu raysto alle subxaana watacaala wuxuu asagu meel kale ka keeno laakiin aqoonta dadka rajo male marka haddaysan rajo lahayn soomba lagamaba rabo biadaa'in walaa qadaa'in midna lagula khidaami maayo soo qadeena lama laha hadda soonna lama laha laakiin yalzamu waxaa ku laazimahaya man ajhadahu sowmu soomku midka uu dhibay likulli yowmin muddu acaamin mud oo cuntaah ayaa laga rabaa mudkaas hadde waxa weeye eh, hal xafno oo laba sacaboo nin muctadili uu buuxiyaana waxa weeye waa waa taqriiban wuxuu ku dhow yahay lix boqoloo garam meelahaas wayukhaadabu almariidu mariidkii waa lagula khidaabaa iyo walmusaafiru musaafirka iyo walmurtadu kii diinta ka laabtay iyo walxaa'idu naagtii dhiigga qabtay walnufasaa'u bilqadaa'i qada intoodaas qadaa laga rabaa mariid oo jiradiisu rajo leedahay hadda maanta ma soomi karo laakiin inuu hadhowteedii qadayaa laga raba musaafir hadda inuu iska afuro waa u bannaantay hadhowteed inuu qadayaa laga raba murtad diintii buu ka laabtay hadda wax ka ansaxayaa ma jiraan laakiin hadhowteed markuu islaamnimada kusoo laabto waa laga rabaa qadadii walxaa'idu naagtii dhiigga qabtay wanufasaa umushii ayagana waxaa laga rabaa inay soo qadeeyaan hadda wax lagama rabo duuna aladaai adda lagula qadaami maayo hadda la imaada hadda lamaba iman kara fa in takallafa hadduu iskhasbo almariidu kii jiranaayo walmusaafiru musaafirkii fasaama ay soomaan saxa waa ka ansaxa ayaga awalba ruksada waxaa loo siiyey unkulfadaasaa laga ridahaye hadday hadda iska soomaan waa ka ansaxaysa kii afdalkaana waa la sheegi doonaa haddii aa la yidha duuna almurtadi walxaa'idi wannufasaai kuwaas hadday hadda soomaan ka ansixi mayso maxaa yeele maanic reeba soomkii ayaa ku jira fa in aslama hadduu islaamo murtadkii ow afaaqa uu soo miirsado ninkii waalnaa ow balaqa uu gaaro qaangaaro mufdiran asagoo afursan fii athnaa'i nahaari maanta dhexdeedii nudibal imsaaku inuu af haystaa loo sunneeyo ninkaani awal murtad buu ahaa waa soo ama gaal buu ahaa waa soo islaam maantii dhexdeedii wey waa waalnaa waa soo miirsi caruur buu ahaayo waa qaangaara isagoo iska afurra dadka waafaqaa laga raba imsaak dadka waafaqa walqadaa'u qadana waa loo sunneeya isagana walaa yejibaani labaduna ma waajibaan ninkan maanta nuskeedii ku qaangaaray nuska dambe qada lagama rabo wain balaqa hadduu qaangaaro saa'iman asagoo sooman lazimahu limsaaku inuu af haystaa waa ku laazimi wanudibal qadaa inuu qadayana waa loo sunneeya oo si soomkii kamaal uu ugu wada dhaco laakiin hadda maantay oo uu soomanaa oo gelinkii dambe uu qaangaaray hadduu sidiisa ku dhammaysto wax dambe lagama rabo awal baa hadduu afrin yaha wax lagama ri waajib ma saarnay laakiin inuu kamaal ku dhammaysto waa sun walow daharat ilxaa'idu haddii ay xaydadii daahir noqoto dahurat ilxaa'idu amsakat nadban waa af haysanaysaa si sunnaa weeye waqadat xatman waajibahaanna waa soo qadaynaysaa ayada bardu qada waa laga rabay laakiin gelinkii dambe dadkii oo dhan waa sooman yihiin ayada keligeed baa afurana inay iska afhaysato waa u sunniy hadday wax iska cuntana awala ma soomanayn awalba aw qadima almusaafiru musaafirkii baa safarkii ka soo galay oo beledkiisii buu yimid aw bari almariidu ninkii jiranaabaa raystay wahumaa mufdiraani waana afuranaayeen maantii dhexdeedana waa la joogaa amsakaa waa af haysanaya nadban sunnanimo inay dadka waafaqaan baa wanaagsan inta maanta ka hartay dadka ay waafaqaan laakiin bardo ayagu waa afuranaayeen afurkooduna xalaal buu ahaa soomna waajibkuma ah waqadayaa waa qadayaa xatman waajibahaanna waa qadayna qadada awalba waa laga rabay faman shahida minkum shahra wan kaana mariidan oo calaa safarin fa ciddatu min ayaamin ukhra waa laga rabay awalba imaani ayagoo sooman buu soo galay musaafirkiisagoo sooman baa safarkiisii dhammaaday mariid buu ahaaye asagoo maradkiisii iskaga dulqaadanhayo sooman buu raystay amsakaa xatman waajibahaan bay afhaysanayaanoo soomkoodiina waa u jiraan maanta inteeda dambana ma afuri karaan maxaa yeele cilladay u afuri lahayn waa dhammaatay soomkiina waaba ku jiraan oo ninka musaafirka inuu iska soomo waa laha isagoo soomkii ku jira hadduu beledkiisii tegey hadda ma afuri karo hadda ka bacd hadduu asagoo awal jiranaa oo jiradii iskaga dulqaatay oo soomay oo jiradii uu raystay hadda ka bacdi ma afuri karo sababtii uu afuri lahaa ayaaba dhammaatay walow qaamat ilbayinatu hadday bayina istaagto biru'yati yowmi shaki maantii yowmu shakiga aha aragtidiisii wajaba imsaaku baqiyatihi inta ka hartay in la afhaystaa waajibahayo waqadaahu in lasoo qadayo yowmu shaki waa maalin oo shacbaan sagaal iyo labaatan gaartay ramadaan inay maanta tahay waa suuragal inay shacbaan soddonkiisii tahayna waa suuragal dadku wuxuu isla dhex marahayaa bishii baa la arkay qof yidhaahda anaa arkay oo la qabtana lama hayo qof la qabto lama hayo